maalmihii lasoo dhaafay qabow daran ayaa laga dareemayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari tani ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso iyadoona lagu kala daran yahay saameynta ka dhalatay qabowga dadka ugu saameynta badan waa barkacyaasha ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaalla magaaladan kuwaas oo aan heli karin waxyaabaha ay kaga gaashaantaan qabowga qaar ka mid ah dadka danyartaha ku nool magaalada boosaaso ayaa ka waramay qabowga ka jira magaalada iyo sida uu saameeyey kulaelka aan soo marnana aad buu horta u roonaa laakiin sida kuleelka loogu adkaysan karo qabow looguma adkaysan karo baryahan aad qabow aad ayaa jira ilmihii herga baa haya maxaan ku kaneeca fara badan baa soo saaciday maxaa laleehay dhaxantii ilmihii baati waxba kama taraya baati kastaaba bihi keenaya qabow ah qabow sita ilmihii qabow daran bay dareemayaan maxaan haddana jiingad baan deganahay jiingadana waa iska dareemi kartaa inay qabow cinin karin ay qabow soo sii daynayso habeenka horta cunug soo u jiifo soo saaya wuxuu leeyahay qabow baay ahaayo waa qarqaraya cunugii waa jaraynaaya kusoo kacaysaa maradaa u saaraysa madax kama tarayso abusana waa gadan karna anaga xaalkan ilaah baa og boosaasan xaaladeeda waa iska sii adkaanaysaa sida hadda aan dareemayno dhaqdhaqaaqeeda hore sida hore aad bay ugu sii liidataa sagaal ciyaal baa ii joog wallaahi isbedel aad baan dareemeynaa qabow hadda aan dareemaya qabow aan arki jirin maba ahanba qabow aad mukeef camal baa dhacaya jiingadana maba lagu jiri karo haddii xilligii la gaaro marqabka weysadaa dhib nagu ah weysadii yaaba dhibno biyaha cabiya barafarta iska daaba ma sheega ma leh biyihii jirgaan bay ku jiraan qabowgii baa ku dhacaya cabitaanka iska lah weysadii yaaba lala weysaysalaa'iya korkii baana qalalaya aad bay saameyn weyn noogu yeelata haddaan nahay kaamoonka barakacayaasha ah aada jiingadaan dadka ay degan yihiin marka waxaa dhacday jiingadii qabowgii iyadoaba soo qabanaysaba cuub waxaad leedahay ma tallaago buu qofku ku jiraa soo dhamma saasuu u gariiraya ma garat daahiyadii guriga ku xirnaa waxaan waxaan u isticmaalnaa hadda bustiya ahaan baan u isticmaalnaa marka waxaan u baaqaynaa marka dadkaas ciddii wax tari ka dhah inay wax tarto oo qabowgaas sida wax ujaakada mise bastooyin iyo mise wax dadkaa loogu gargaaro aan aniga soo jeedin lahaa insha allah wallaahi niyo waxaan dhihi lahaa dadka dadka dadka isku mid ma aha dadka deegaanka ah waxay heli karaan jaakado iyo waxaasay heli karaan dadka laakiin dadkan barakacyaasha ah ilmahooda buumii garan bay iskaga yirtaa ayagoo dhan waaba gubteenba waxay noqdeen dad madmadoow hadda arda qalofta waa ka naxaysa aan ku yidhi midda kale qabowgaas dartiis waayo biyuba ciyaalkii laguma shubo markaasa waxaan ku yidhi aad bay ciyaalkii o dhanba waxay noqdeenba ciyaal oo madmadoow si kastaba ahaatee dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha qaxootiga ayaa marar badan shaashadaha warbaahinada ka soo muuqda kuwaas oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah